calowejiis oo ka mid ah wadaadada u fadwooda ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ayaa fallaawo ku tilmaamay maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland ee kasoo horjeeda xasan sheekh maxamuud wallahi horta runta arrinta oo ka dhacday jubbaland iyo puntland iyo kasoo yareysa oo ah inaysan geedi socodka siyaasadda ee dalka ee dowladda hogaaminayso ay garab socdaan arrin runtii wanaagsan ma aha annaga culimo ahaana runtii arrintaas nalama qorxana aragtida dadka qaar ay qabaan oo ah inay laba dowladood ama laba awoodoodoo siyaasadeed oo isqaban kara ama markay rabaan lakala furi karo markay rabaan laisku xiri kara yihiin aragti jabhadeed waayo arrin siyaasadeed ma aha aragti adduunka u yaqaana ma ahan isaga oo ka hadlayay khilaafka soo kala dhexgalay maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland oo dhinac ah iyo dowladda federaalka ayuu calowjiid sheegay in ciddii ka hortimaada dowladda federaalka ay fallaaga tahay marka maamul goboleedadan ama ha noqdaano kuwan labada hadda aad sheegta ama kuwa kale ha noqdaane maamul goboleedku wuxuu ka mid yahay daacada weliyul amriga kama bixi kariyo sidaa daraaddeed awaamirta kasoo baxaysa jubbaland iyo puntland ama ilaahay ma qadare kuwo kale biri ay dhici karto inay ku tilaabsadaan cid allaala ciddii ka hor timaada dowladda oo siyaasaadka guud ee dowladda ama doorashada qof codka ha noqoto ciddii ka hor timaada waa cid fallaaga ah waa cid ka baxsan qaanuunka sharciga islaamkana ka baxsan qaanuunka dalkana kharaad dibadda ka taagan khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa lasoo warinaya in maamulada jubbaland iyo puntland iyo dowladda federaalka oo dhinac ah ayaa maalin walba hawada isku mariya khilaaf aanan dhammaad lahayn